markana nuurow waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caasho ibraahim aadan ayaa si wada jira idinla socodsiin doona
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahinow toddobaadkan dhambaallada way badan yihiin weliba waxaa ku jira kuwo dhaadheer oo dad badan ay ku qoran yihiin marka waxaa loo baahan yahay inuu biyo ku ag yaallo haddaad shaha cabtahay shaha uu ku ag yaallo haddaad reero kafee tahan inuu kafee uu ku ag yaallo xoogaa lagaa rabaa haye waataa bal dhambaalka ugu horreya ma dhinacaaga mise naa soo qabto noo soo qabo waa tahay dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu naga soo gaaray cabdi mahad maxamuud macalin iyo cabdi xaafid maxamuud macalin iyo astaahil axmed maxamuud iyo nuur axmed maxamuud iyo faadimo cilmi maxamuud iyo ismaxaan cabdulaahi maxamuud iyo faadimo macalin muuse iyo hodan cabdulqaadir maxamuud iyo yuusuf cilmi maxamuud farxaan cabdi maxamuud iyo sidoo kale fariida axmed maxamuud liibaan cabdulaahi maxamuud cabdulaahi maxamed maxamuud cali axmed maxamuud iyo cabdinaasir cilmi maxamuud nuur cilmi maxamuud iyo maxamed kaafi cilmi maxamuud iyo doctor axmed aadan maxamuud iyo axmed maxamuud axmed dalfac iyo cabdikariim busuri mayow iyo safiye cali yuusuf iyo asxaab kaloo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi ayaa iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan xafsa cabdikhafaar axmed dool iyo garaad cabdinaasir maxamuud maalin oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho bishii maaj markay ahayd shan iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo toban waxay leeyihiin noqda kuwii alleh ku nimceeyo barwaaqada adduunka kalena hela awlaad barakaysan aamiin baa lasoo raaciya iyagaa soo dhameeya anigana aamiin kalan ku daraya waa tahay waxaa noo baaqaya hooyo faadimo maxamed maxamuud iyo aabe xaaji cabdulaahi aadan iyo ruqyo xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda oo kale ah cabdirashiid firdowsa maryan rashmi iyo zakariya batuuro xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda musamil maxamed muhanad cabdirasaaq maxamed xaaji cabdulaahi caasho macalin maxamuud iyo aamina aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed iyo fartuun aadan maxamed caaisha aadan maxamed iyo nimco aadan maxamed iyo saciid cabdiraxmaan cabdulaahi doctor iyo waxay yidhahdeen xasan maxamed cabdulaahi cali xasan cabdiraxmaan iyo ugu dambaysta ugaas cusmaan aadan waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay taanid u diraan xaawo xaaji cabdulaahi iyo abuukar cabdulaahi oo gabare ay ugu dhalatay gobolka bakool waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey zamzam abuukar ducaduna waa caashucuud caashahay zamzam abuukar waxaan ugu duceynayaa ibraahimow mar haddii la ducada waa caashucuud adigana waad ku jirtaa aamiintaad ku daraysaa in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa bal heesta ugu horreysa barnaamijkana maxaan kuu daba socdaa mar walba kuu daydayaa oo aan daalka u maraa dawarinta ugu jiraa waxa uu daba socdaa adaa lagaa rabaa maya ninka yiriyaa laga rabaa isagaa ileen og meesha laga hayo marka isagaa sheega aheelka mugta waa heestii maxaan ku doortay iyo codkii cabdirasaaq anshax
maxaad dumar dartaho ushaada la eegu shubay maxaan kugu doortayo waanigu ku dayn karay dareenka maxay u shiday maxaad dumar dartaho ushaada la maxaad dumar dartaho ushaada la eegu shubay maxaan ku daba socdaa marwal walba ku daydayaa maxaan ku daba sodaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaaye maxaan ku daba sodaa mar walba ku daydayaa maxaan ku daba sodaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaa wixiiaad idhaba maxaan bedeg ugu ordaa wixii aan idirtaba maxaan bedeg ugu ordaa dadaal anigu ugu daraye wixeenta ka dalbado maxaa buuraan ku dagay wixii ansaan ka dalbado maxaa buuraan ku daday kudada oo oo kudada maxaa buuraha ku daday wixii aad idirtaba maxaan bedeg ugu ordaa wixii aan idirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ugu darayey wixeenta ka dalbado maxaa buuraan ku dagay wixeenta ka dalbado maxaa buuraan ku dagay kudada oo oo kudada maxaa buuraha ku dagay
cabdirasaaq anshax iyo heesta maxaan ku doortay waata isagaa ka jawaab braan waanigu ku yiri isagaa og waxa uu u daba socday waxa uu u daydayay waxa uu ugu daalaya waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecnana dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray cabdulqaadir maxamed samakaab iyo sulaymaan aadan gaaba iyo xaaskiisa farxiyo maxamed xuseen cabdiyow nuur aadan yarow iyo mahad xasan wayax iyo salaad xasan wayax waxa uu ku magac dheer yahay kabtan qasaaye iyo cabdishakuur maxamed salaad oo ku magac dheer barsane iyo cabdulcasiis aadan gaaba iyo cabdishakuur barsane iyo barsane bashiir macalin maxamed iyo maxamed cali yarow oo ku magac dheer ugaali waa tahay iyo yuusuf afey bare iyo cusmaan xaaji cabdirasaaq iyo aadan cali isaaq iyo elyaas aadan ibraahim iyo cabdirasaaq maxamed xaaji iyo aadan daahir iyo macalin ciise xasan iyo asli cabdulaahi qoodaar iyo axmed cabdi gaaba iyo cabdulaahi cabdirashiid gaaba iyo aadan muuse aadan gabyo buu ku magac dheer yahay iyo maxamuud axmed xaaji goondheere iyo brofesor aweys sheekh yunis iyo xabiibo xaaji maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga colombos ohio pennsylvania minnesota iyo meelo kale oo nairobi iyo wajeer ay ka mid yihiin waxay taanida aroosa u dirayaan cabdifataax nuur aadan yarow iyo marwadiisa sucdi cabdirashiid gaaba oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya toddobaadkii lasoo dhaafay ducada waa caasho ibraahim aadan baa dhir ibraahimow ducada maxaa lagaaga lexleexinaya toddobaadkan aday ku haysataa maa lyidhi mire. Adaa- adaa ducada lagaa rabaa.
misaaniga culayskii mas-uuliyadda laygu badanaya waa tayrooskaasi ka dhacay magaalada nairobi oo weliba ah ibraahimo magaalo aan jeclahay waxaan ku duceynayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba owlaad baariya oo khayr qabtana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay waxaa dhambaalkan uu nooga yimid aabe cabdikhafaar axmed dool iyo hooyo khatre yuusuf maxamuud iyo ayeeyo faadumo ismaaciil cali ayeeyo ruqiyo sheekh xasan iyo habaryaro aamine yuusuf maxamuud iyo xaafido yuusuf maxamuud iyo maryan cusmaan maxamuud ciis yuusuf maxamuud iyo maadir cabdikhafaar axmed dool iyo mustaf cabdikhafaar axmed dool iyo maxamed cabdikhafaar axmed dool iyo cabdulaahi cabdikhafaar axmed dool iyo naciime cabdikhafaar axmed dool dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin caasha inay taaniid gaarsiiyaan garaad cabdinaasir maxamuud macalin iyo xafse cabdikhafaar axmed dool oo waxay yidhahdeen arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaana boga baraynaa in ay noqdaan labadii isku waara ee banowbad qayrqabo kale sii aamin ayaan lena caasha ee dhambaalkan haddii aan qaato gacanteeda ku soo dhacay madaxa laanta af soomaaliga ee v o a dhammaan shaqaalaha waxay taaniyad u dirayaan sagal mustafa xasan nuur iyo maxamed cawil cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxayna leeyihiin meherkaasi ha idiin horseedo guul qayrqaba oo aad ku faraxdaan aamin ayaan leenahay waxaan idiin soo qabanaynaa heesta mis aroosnaa iyo codkii fu'aad cumar
aniguna ammaanta jacalood ufududaay afkaygu ammaanta ufududaaye afkayguna ammaantaada jacalood ufududaaye inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qudhaa inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qudhaa adankaa ishaartee ax meel ma dhiganaa macamays aroo
xaasha haddii aan dhambaalkan ka qaato waxa uu noogu yimid aabe jirde xasan iyo cabdikaafi jirde xasan iyo khatro jirde xasan iyo kaafiyo jirde xasan sakariya raage bootaan iyo sadaam cabdibidaar iyo xaaji mawliid abshir iyo maxamed bashiir maxamed sadaam sheekh cumar iyo nasteex ubax gardaro iyo waxay yidhahdeen asad cabdul iyo waxay yidhahdeen axmed cabdijaamac iyo cumar cusmaan dhallinyarada iyo asxaabta degmada gallaadi waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan lamaanaha isdoortay cabdi weli jirde xasan iyo samsam xasan cali shaaciye oo aqalgalkoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada gallaadi ee gobolka doolo ducaduna waa xaggeenna waxaa leenahay aqalgalkaasi allah ka dhiga kii lagu liibaana ee bana u kala siiyo ubad khayr qaba anigana amin ayaan raacinaya dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray oo lagu soo bilaabay marka hore salaan qaali ah daadihiyaasha barnaamijkuana ka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah awowe xasan ugaas nuur iyo ayeeyo dhubbado abshir geedi iyo hooyo dahabo xasan ugaas nuur iyo abe cabdinaasir maxamuud macalin iyo abti maxamed xasan ugaas iyo abti cabdi xasan ugaas abti yuusuf xasan ugaas abti kadawo xasan ugaas iyo abti cabdiraxmaan xasan ugaas iyo abti cabdinuur xasan ugaas waa dhammaan reer xasan ugaas habaryer ubax xasan ugaas habaryer maryan xasan ugaas iyo habaryer asli xasan ugaas iyo habaryer xalwo xasan ugaas habaryer fardowsa xasan ugaas iyo habaryer fartuun xasan ugaas iyo habaryer xalwo xasan ugaas iyo dhammaan reer ugaas nuur baa la yidhi meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxay tahanid aroosa u dirayaan garaad cabdinaasir maxamed macalin iyo xafsa cabdikhafaar axmed dool oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho bishii maarso waa bishii maarso shan iyo labaatankeedii sanadkan laba kun sagaaliyo toban waa toddobaadkii hore waxay alla uga baryayaan inay noqdaan labadii alle uu ku nimceeyo barwaaqada adduunka kalena hela owlaad barakaysan anigana waxaan raacinayaa aamiin isla dhambaalkan aan raaciyay caasho waxa uu nooga yimid aabe cabdinaasir maxamuud macalin iyo hooyo dahabo xasan ugaas nuur iyo adeer axmed maxamuud maalin iyo adeer cilmi maxamuud maalin iyo adeer cabdi maxamuud maalin iyo adeer cali maxamuud maalin iyo adeer cabdulaahi maxamuud maalin ha ka tegin bay yidhahdeen adeero maxamed maxamuud maalin iyo beriye maxamuud maalin cabdimahad maxamuud maalin cabdi xaafid maxamuud maalin iyo cabdiqaadir maxamuud maalin ilka case iyo eedooyina xaawo maxamuud maalin iyo faadumo maxamuud maalin iyo caasho maxamuud maalin iyo xaadsan maxamuud maalin iyo foos maxamuud maalin iyo nasro maxamuud maalin iyo dhammaanba reer maalin axmed waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan isla arooskii hadda caasha aada akhrisay ay ku aqalgaleen garaad cabdinaasir maxamuud maalin iyo xafsa cabdikhafaar axmed dool oo ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii bishii maarje oo ay leeyihiin isku waara ee banahiyada kala siiyo oo ay leeyihiin isku waara
anigana amin ayaan raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu hayno adun baan ku doonayaa waxaa ku luqinaya cabdi jaamac qabooji iyo nimcayaasi
adun baan ku doonayaa ee kowdhe adun baan ku dawadaa ee labadhe adag intu igu xidhantee saddexdhe adun baan ku doonayaa ee kowdhe adun baan ku dawadaa ee labadhe adag intu igu xidhantee saddexdhe duqad baan ka rabaa dadaal aniga haye alla deeqdana baxse adigu daacadi ahaw alla deeqdana baxse adigu daacadi ahaw tamashaad farax jacayl dawaynilada taheen tamashaad farax jacayl walaalinada taheen nooyinada taheen
dhambaal gaaban dadkan hoos ku cusub haliyiro tahay waa waraaq anaa u jeeda dadka kale ma arkaan laakiin dadkaan soo sheegi doona baan leeyahay waxaan kala joognaa baa la yidhi dunida dacladeeda sida soomaaliya finland england germany iyo meelo kala duwan waxay tahnid dhalasho oo farxad leh u dirayaan baa la yidhi aabee cali cawil cabdulle iyo hooyo caaisho maxamed salaad oo wiil ugu dhashay cisbitaalka soomaali sudanes ee ku yaala magaalada muqdisho waa tahay dhambaalkan dadka dirayana waxaa ugu horeeya cawil cabdulle xuseen iyo muumino yuusuf xaydar iyo madiino bare maxamed iyo axmed nuur giindha xuseen iyo cabdiqani cawil cabdulle iyo leyla cawil cabdulle iyo cabdiraxiin axmed nuur giindhe iyo xuseen axmed nuur giindhe iyo fosina axmed nuur giindhe waxay leeyihiin abe cawil cabdulle iyo hooyo caaisho maxamed salaad wiilkaasi ugu dhashay magaalada muqdisho waxaan u rajaynaynaa ee loo bixiyey waa maxamed cali cawil in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray khadar suleymaan maxamed iyo maxamed ciise qaal iyo nimco muuse maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed saciid suleymaan maxamed nimco muuse maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab sabaad maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye oo ku nool duunia daafeeda waxay jecelyihin inay taanid u diraan cabdirasaaq maxamuud iyo barwaaqo maxamed oo meherkooda uu ka dhacay burco waxaana ay leeyihiin meerkaas ha idiin horseedo guur qeyrqaba aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxauu naga soo gaaray tahniyad dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka uu naga soo gaarayna waxaa ugu horeeya ee tahniyadda diraya hooyo salaado waa hooyo sahro nuur dheere hooyo ruqyo maxamed cadow abaayo sacdiyo sheekh ismaaciil iyo abaayo mako sheekh ismaaciil farxiyo sheekh ismaaciil nuurto sheekh ismaaciil shariifo sheekh ismaaciil dhammaan waa abaayooyin lasoo taxay iyo sidoo kale xaliimo sheekh ismaaciil iyo faadimo sheekh ismaaciil sayid cali sheekh ismaaciil waa awoowe iyo sidoo kale awoowe sayid cumar sheekh ismaaciil iyo awoowe cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo saciid sheekh ismaaciil iyo awoowe cabdiraxmaan sheekh ismaaciil iyo awoowe daa-uud sheekh ismaaciil dhammaantood oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniid dhalasho oo farxad la gaarsiinayaan maxamed sheekh ismaaciil iyo faa'iso calasow oo ay gabari ugu dhalatay dalka belgium gabadhaas waxaa loo bixiyey sumayo maxamed sheekh ismaaciil daadihiyaasha barnaamijka ducada waa xaggiina baa lihi marka markan ibraahim wayna dhex taallaa bal gabadhaa ku dhalatay biljam ee sumayo loo bixiyey u ducee waxaan leenahay sumaya soo weynaa u noqotay waalidkeeda iyo dadkeeda waxtarta waa tahay heesta afraad ee barnaamijkan ibraahim hodaad bal dhegeystayaasha iyo annagaba noo soo qabatid xeebtii warshiiq aan xiriir ku dhigaa haye markaasna
goormooyinka ugu dambaysay codkii sitay qosol wanaag waxaa la qaadaya kelimow
waaw bal aan wada dhegeysanno
xasilka wada xaruntii baraawaan xaflad ku dhiga xamar baalashiisaan xasilka wada xaruntii baraawaan xaflad ku dhiga haradheera iyo xaafunatiis haradheera iyo xaafunatiis la la la la la la la la la la xareediiba koolan xila kuugu siihaa xareediiba koolan xila kuugu siihaa yaa xabiibti allah yaa xayaati allah yaa xabiibti yaa xayaati xeebtii warshiiqaan xariir ku dhiga yaa yaa xabiibti yaa xayaati allah yaa xabiibti yaa xayaati xeebtii warshiiqaan xariir ku dhigaa madaabiye markii soo xasuusta laab xanuunsada ishoodkaaga wacani xikmadaabiye markii soo xasuusta laab xanuunsada xididkayga dhiiga xinjirtiis dhexee xididkayga dhiiga xinjirtiis dhexee ah xadaafo jecelka xureesaye xadaafo jecelka ii xureesaye yaa xabiibi yaa xayaati alla yaa xabiibi ah yaa xayaati xeebtii warshiiqaan xariir guriga yaa xabiibi alla yaa xayaati alla yaa xabiibi ah yaa xayaati xeebtii warshiiqaan xariir guriga
xagaay iyo jiilaal xiligiima xumaalaay xiskaygi xeebtii warsheekhaan xariir kuu dhiga waxaa ku daluuqaynaya labada fanaan sitee maxamed sheekh qosol wanaag iyo kalimow bal ibraahimow dhambaaladii ugu dambeeyaan soo gaarnay iyo heesta ugu dambaysay dhegeystayaashay naga sugayaan tan ugu horreysa haddaan soo qabto ugu horreyn baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah adeer yunis xasan maxamed adeer ah, maxamuud ah, xikam iyo adeer ah, xikam xasan maxamed iyo adeer cabdisataar xasan maxamed iyo adeer qaasim ah, cabdow maxamed iyo eedo xaliimo xasan maxamed iyo eedo shamsaah maxamed isaaq iyo eedo ayima xasan maxamed iyo abti yunis cali maxamed iyo abti cali nuur axmed waa cali nuur cali maxamed iyo abti qaasim cali maxamed hooye asma cali maxamed hooye alba cali maxamed abaayo xaawo maxamuud xasan abaayo nasro yunis abaayo farxiye maxamed iyo seynab mursal aadan iyo awowe maxamed mursal aadan iyo dhammaan reer xasan maxamed iyo reer cali maxamed oo kala jooga daafaha caalamka oo dhan baa layidhi waxay tahnay dhalasho halkan uga dirayaan abe sadhaar xasan maxamed iyo hooyo tuunis cali maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishii maaji eanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi nasteexo sadhar xasan waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar oo noqo tii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray ibraahim shariif bulow iyo saakow iyo waxay yidhaahdeen eh, kamas faarax bare iyo xasan ifo iyo qadar sugow salaad iyo injineer borow mune axmed taajir munayuke iyo starliin bilow muude iyo xaliimo cadey gaariso iyo jawhara lula iyo waxay yidhaahdeen micraaj manka binti cadey umulkhayr south rayaan umulkhayr south c rayaan sheekh cali farduusa mandheera siman beled xaawo aamino ifraax cabdi iyo waxay yidhaahdeen felis ruun maxamed iyo sacdi yuusuf faarax iyo nimco norway dhammaan waxa ay kala joogaan kenya iyo soomaaliya waxayna taaniyad jecel yihiin inay halkan ka gaarsiiyaan isbahaan cabdulaahi axmed iyo axmed saadiq aadan siraad oo arooskood uu ka qabsoomay beled xaawo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas allaha ka dhigo kii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo iyo owlaad kheyr qabta anigana aaminaya raacinaya bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahim malaha waa hees ku bannaan inaad soo qabatid heestan adaa soo qabanaya
sadkan kaa filayeyme
weli lama hayo soo ma fara laguma hayo xamda qaali waa tan
Tidaalad shalay ahay. Ninaanad sakaba ahayn. Sax baan ku beranayaa. inaanaad sakaba ahayn sax baan ku garanayaa suubtaadi lahayd ha dhicin gacmaha igu sidi jirteed sareedadayla jeclay sareedadayla jeclay suubtaadi lahayd ha dhicin gacmaha igu sidi jirteed sareedadayla jeclay sareedadayla jeclay sadashadii wacnay rajadii aan sugayo sadkaan ka filayme mee ka filayme sadashadii wacnay rajadii aan sugayo dadkaan ka filayme meed ka filayme sirtadii waan helo allaa sahanee noqdee kumantaba waan kula socdaa sirtadii waan helo allaa sahanee noqdee kumantaba waan kula socdaa
iyada ayaan ibraahimno dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana wadajirdan kugu soo jeedinayay caashe ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale toddobaadka dambe kulmi doono hadduu eebba yidhaahdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sawirka weli sitaa inaanu sifihi lahayn saluu banigaga jiri sawirka weli sitaa inaanu sifihi lahayn saluukanigaga jiri suutaan keli ku ahaa ubaxa ii sidii jirtee umaantana ila jeclay samaantana ila jeclay suubtaan keli ku ahaa ubaxa ii sidii jirteed samaantana ila jeclay samaantana ila jeclay miyadii siiraysayo salyo raad mu lahay cishqigan sida hay jaray jaray sida hay jaray miyadii siiraysayo salyo raad mu lahay cishqigan sida hay jaray jaray sedaha jaray sirtadii waan helo allaa sahanee noqdee kaba wuu kula socdaa sirtadii waan helo allaa saqanii noqdee wantaba wuu kula socdaa wantaba wuu kula socdaa wantaba wuu kula socdaa